أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada duhurnimadan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah weerar qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka mandheere ee ku hoos jiro gumaysiga kufaarta kenya xog dheeraad ah ayaa laga helayaa wafdi ka socday dowladda siliibiyadda maraykanka oo booqasho ku tegey magaalooyinka berbere iyo hargeysa ee waqooyiga dalka soomaaliya kulan uu soo qabanqaabiyey madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa fashil ku soo dhammaaday xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa bilowday in saldhigyadeeda bariga dhexe ka daabusho maraakiibteeda iyo diyaaradaheeda dagaalka kadib cabsi ka soo wajahday dhanka dowladda shiicada iiraan in ka badan labaatan askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose sargaal ka tirsanaa murtadiinta ayaa isagoo toobadkeen ah isku soo dhiibay wilaayada bakool maktabka dacwada wilaayada baay ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey ganacsatada deegaanka iidaalle ee wilaayadaas wilaayada gado ayaa soo gebagabaysay wejiga koowaad xamladda cawi ah oo ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن intaasi aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka duhurnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan weerar qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya oo ka dhacay gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qorshaysan ka fuliyeen deegaanka shimbir faadumo oo ah deegaan hoostaga degmada ceelqaalow ee gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya howlgalkan waxay mujaahidiintu ku dileen laba gaal oo kenyaati ah dhanka kale wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiintu waxay shalay madaafiic ku garaaceen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellaha hoose inta la xaqiijiyey waxaa madaaficdaasi ku dhintay afar murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen ilaa lix iyo toban askari oo murtadiin ah dhanka wilaayada gedo ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka weerar qaraxa ku qaaday xarunta maleeshiyaadka sirdoonka riddada ay ku leeyihiin magaalada baardheere waxaana jira khasaare cadowga gaaray xog dheeraad ah ayaa laga helayaa wafdi ka socday dowladda siliibiyadda maraykanka oo booqasho ku tegay magaalooyinka berbere iyo hargeysa ee waqooyiga dalka soomaaliya nuur cali warsame wisheyba ayaa inoo faahfaahinaya taliyaha ciidanka silibiyiinta africom michael lengley ee maraykanka iyo saraakiil kale ayaa ka degay magaalada hargeysa ee xarunta u ah maamulka ashaaladirirka ee isku magacaabay somalilan warbixin ka soo baxday maamulka somalilan ayaa lagu sheegay in hargeysa ay martigelisay wafdi sare oo ka socda dowladda silibiyadda maraykanka kaasoo isugu jira diblomaasiyiin iyo saraakiil ciidan wafdigan waxaa hogaaminayay gaalka lagu magacaabo richard riley oo ah safiirka maraykanka oo fadhiya magaalada muqdisho islamarkaana maamula jawaasiista amiirkaanka ah ee ku sugan xerada xalane ilwareedyo ayaa sheegaya in saraakiisha amiirkaanka ah ee tegay waqooyi galbeed soomaaliya uu cabdiraxmaan ciro kala hadlay dekadda berbera iyadoo warar hoose ay sheegayaan in maamulka shaaladirarka somalilan oo saraakiishani gaaladaa ka codsaday in la siiyo aqoonsi taas beddelkeedna maraykanka saldhigi ciidan iyo garoon diyaareed laga siin doono berbera wararka ayaa intaasi ku daraya in taliyaha africom iyo saraakiisha la socotay ay soo indhiindheeyeen dekadda magaalada berbera iyo qeybo loo cayimay in ay ka dhistaan saldhigi ciidan dowladda salibiyadda maraykanka ayaa xusulduub ugu jirta sidii ay saldhig uga samaysan lahayd xeebaha soomaaliya ujeedkeeduna waa inay kaalin weyna ku yeelato marinbiyoodka caalamiga ah ee baabulmendab kaasoo ku dhow xeebaha waqooyi galbeed ee soomaaliya tan iyo markii uu saliibiga donald trump noqday madaxweynaha maraykanka ayay sare u kacayeen baaqyada ka imaanaya xildhibaanada amiirkaanka ah ee u durbaantumaya maamulka shaaladirarka somalilan si loo aqoonsado islamarkaana ay u noqdaan dowlad madax bannaan kulan uu soo qabanqaabiyey madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa fasil ku soo dhammaaday xilli uu sii xoogaysanayo khilaafa ka dhex taagan murtadiinta faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkan casaam carafaata shirkan ay soo abaabushay kooxda ardada xasan guurguurte ayaa looga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa mucaaradka ka dhex taagan arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka soo socda taasoo khilaaf xukun ku dhex abuurtay xasan guurguurte iyo mucaaradkiisa shirkan ay amarkiisa bixiyeen gaalada caalamka ayaa laga gol lahaa inay kasoo qayb galaan mucaaradkii dhowaan ku shiray muqdisho ee kasoo horjeeday xasan guurguurte iyo maamulada radada ee kale ah puntland iyo jubbaland balse murtad xasan guurguurte ayaa ku guuldaraystay inuu shirkaasi isku keeno xubnaha sida weyn u mucaarsan siyaasaddiisa oo ay ugu horeeyeen siciid deni iyo axmed madoobe shirkan ayaa waxaa soo buuxdhaafiyey xubnaha golaha wasiiradda radada iyo siyaasiyiin taageersan xasan guurguurte kuwaasoo waxba aan ka gelin siyaasadda radada ee lagu muransan yahay kadib maalmo uu socday shirkaasi ayaa shalay lasoo afjaray iyadoona aysan ka soo bixin wax natiijo oo la taaban karo taasoo ah khilaafka siyaasiyiinta riddada ee isku haysta doorashooyinka riddada xasan guurguurte oo gabagabada shirkaasi ka hadlay ayaa u muuqday inuu weli ku indha adeegayo qabashada doorashooyinka ugu yeerayay qof iyo cod oo ay diidan yihiin mucaaradka riddada qof soomaali oon kala xiranahay ma jiro dadka gobashan ka maqan ee walaalaha lafsadooda waa isla hadalnaa kalama xirnin kalama go'nin colaad iyo isdil iyo ismagaciisay nagama dhexayso dad waaweynoo mas-uuliyiin oo muxtaramiina waaye waa isla hadalnaa meelana waa isaga ra'yigaan nahay meelana waa kukal ra'yi duwannahay gobashaani maalan doorashada ra'yigay ka qabto iyo nimanka hadda naga maqalay saaxiibada maalinood markay shireenay baaqa soo saareen doorashada ra'yigay ka qabaan isku mid doorasho dadban inaan loo noqonin waa laga midaysan yahay oo doorasho dalku qof iyo cod inuu aado bas waxa dooda u baahan kayfiyada waay sidee doorashadii qof iyo codka ahayd saan aan u qabsanno maya ee sidaanaa ka qurux badan maya ee saanaa ka kharash yar maya ee saanaa wakhtigu uga habboon yahay waxa laga hadlaayo ee laysku haystaa waa inahaas aan u malaynaya lama oga halka uu ku biyashaman doono khilaafka u dhexeeya madaxda kooxda ardada ee ku aadan arrimaha doorashooyinka xilli muddooyin bulooyna oga hareen xasan guurguurte oo hadda wajahaya cadaadsi oga imaanaya gaalada caalamka dowladda saiibiyadda maraykanka ayaa bilowday in saldhigyadeeda bariga dhexe ka daabusho maraakiibteeda iyo diyaaradaheeda dagaalka kadib cabsi ka soo wajahday dhanka dowladda shiicada iiraan warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoohay walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan xiisadda u dhexaysa maraykanka iyo iiraan ayaa cirka isku shareertay kadib markii saraakiil ameerikaan ah ay sheegeen in ciidamadoodu ay bilaabeen raridda qaar ka mida diyaaradaha iyo maraakiibta dagaal ee ku sugan saldhigyadooda bariga dhexe laba sargaal oo ameerikaan ah ayaa maalintii shalay sheegay in militariga maraykanka uu saldhigyadoodu ku yaala bariga dhexe ka raray qaar ka mida diyaaradaha iyo maraakiibta kuwaas oo la sheegay inay u nugul yihiin weerarada iiraan saraakiishan oo magacyadooda qariyey ayaa sheegay in tallaabadan ay qeyb ka tahay qorshe lagu difaacaya ciidamada maraykanka iyagoo ka gaabsaday inay shaaciyaan tirada diyaaradaha iyo maraakiibta la raray iyo halka ay ku wajahan yihiin mid ka mid a saraakiishan ayaa sheegay in maraakiibta ciidamada badda ee maraykanka laga soo raray dekad ku taalla baxreen halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamada shanaad ee maraykanka halka diyaaradaha aan hoyga adag ku jirinna laga soo raray saldhigga hawada ee alxudayda ee qatar dhanka kale dowladda iiraan ayaa si cad ugu digtay maraykanka iyadoo wakiilkeeda qaramada midoobe uu sheegay in iiraan ay si adag ugu jawaabi doonto haddii uu maraykanka si toosa uga qayb qaato xasaradaha militari ee iiraan iyo yuhuudda arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli ay jirta cabsi laga qabo in madaxweynaha maraykanka donald trump uu si toosa ula safan doono yuhuudda kuna biiri doono weerarada lagu bartilmaameedsanaya xarumaha gantaalada iyo niyukleerka iiraan maktabka dacwada wilaayada baaya ayaa dowladdiina u soo gabagabeeyey ganacsatada deegaanka iidaale ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman waxay ahayd dowro sharci ah oo qayb ka ah xamlo shicaarkeedu ahaa utukada sida aad igu aragteen anigoo u tukanaya ee ka socotay deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ee uu waday maktabka dacwada dowradan oo socotay muddo lix iyo toban maalin oo xiriir ah waxay xambaarsaneyd magaca mucaad binu jabal iyadoona duruusteedu muhiim u ahayd ganacsatada qeybahooda kala duwan ee ku dhaqan deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay waxay muddadii ay dowlada socotay qaabka ugu wanaagsan uga faa'iidaysteen duruus sharci ah iyo casharo kale oo la xidhiidha beyca ugu dambeynna waxaa soo idlaaday marxaladii loo qoondeeyey dowlada xafladdii gunaanudkana waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee magaalada baydhabo culimo iyo odayaasha dhaqanka deegaanka sheekh maxamuud iidaale oo ka mid a culimada wilaayaadka dalka soomaaliya oo kelimad qiima ka jeediyey madasha xafladda ayaa aad ugu dheeraaday fadliga cilmiga sharciga isagoona ganacsatada iidaale kula dardaarmay inay mudnaan gaaraysiiyaan wuxuu ugu dambeyn aad u bidhaamiyey sheekha xaaladda dalka uu marayo iyo tallaabada kaga aadan ganacsatada diinkan aanu badaan lenne ida waa leey si mogtin lahadgee ka liin sheego male idow shay talagal shay may waaha kitaabkasan haysataan aanu haysano kulligeen haysano ini kitaabkan gaala ka surunto waddan gaala ii gobsato dantii legtaaso kitaab gargaaro aan bahanye ini gorus gaada kitaabkan baho etoobiya ma laharbiyaw maraykana ma laharbiyaw laakiin may laharbiya adi kitaabka dafaacas gaala in laharbiyo aw idfacu ilaahay tansuleeyu laharbiya gaala ama isdafaaca isdafaacilay geeka may roogno isdafaacidyaa roogno kitaabka gargaar aan baahanya adduunka ballan bani aadam in hil saarana adii roorayta leylan waneer hoorhayd laakiin mootse wato furaashi haysada tukaanshe furaashi haysada kii waldhisaaw ma haysa galabshii haysada adduunka lan hil saaratay mila diinka in hil saaradaas aykinka maqan diinka ilahay ay koogi diinka ilahay rasuulkuna koo higsoo fahaasa qiyaamarka asaato marka maylin baahanya diinka kaa dafaacan baahanya inaan fadhigu kanu ana shaqaysaa lay ma ah shaqada may kirintaa diinka la dafaaco shaqada koogta kuma dah diinka ilahay la dafaaco gaalay ley ida waa leey murtadiinka ha ka kahaan diinkan ani la dafaaco diinkan danteanka jarta waana waajib jihaadkan geek isin ogtiin farwaceen nagadi lamaa kurile mal hal saarna laakiin ma ogaada saana diinkan ilaahay ma hingergeerlan kasujeela hingergaare asla hortaas ogaw fasawfa yati llah biqawmi yuxibun yuxibuun ilahay markii leey laakiin diinkan ilaahay ku jeedsado oo koy dafaac baan galna ilahay damma kooleh intaasi kadib waxaa goobta laga jeediyey kelimad soo bandhigaysay dowladda muddada ay socotay iyo duruustii ay beegsanaysay may baan fadhiyanay dowladii gebagabadii mucaad ibnu jabar litijaar ganacsatada dhammaantee oo deegaanka masalanba idaalka shaqaysadaa in socotay haddii haadmay waa ganacsatada anwaadee shalduhum oo tukaanley biibatooley werate iyo onatay suuga helaka ganacsadaasi iyo dilaaley iyo onatay ganacsatadii may waa kawaanka tankara may waaha nimantii oo hoojo shaqaysadaayeen sifundiyaalka mootoley iyoona nimantii laraa hamaali tumaal ilaa iyoona yoona farbadnaan gaariley antaasiba mahan socotay dooro tumiyoona afar maalmood gadeelshayan socdeen kutubo badagnaha qaadeen waa nimay uleesla saaray hamlad oo socotay hamlad deegaanka ka socotay hamlo magaaja laraw salluu kamaa ra'aytumuuni usalli salaada uleesla saaray may balaaka akhrisadeen afar kitaab may waa kitaabka koowaad mansilatu maanaha salaad kitaab la arawa kahadaani ley kitaab kale shuruudu salaad oo imaam abdulwahaab oo may waa nadam ilakwaani kan kale may waa qasiidatu khayr nisaa'i oo lan hadaadi la araw ley tan kale may baa tayn risaalatu salaad oo yar oo la diyaariyay ardaydii oo nilanka targalantiyoo hifdiyaan sidoo kale qaar ka mid ah ganacsatada deegaanka iidaale ee dowladda loo soo xiray ayaa ka warbixiyey duruustii la siiyey muddadii ay socotay iyagoona ka sheekeeyey muhiimadda casharadaasi mageekantanka kulansanaa dowladii mucaad ibnu jabal gebagabadii dowladaas oo muddo toban iyo lix maalmoodana dareertay dowladaas oonan socotay ganacsato megalle ganacsatadaasoo ka kooban xoolo gadda ti bakhaar gadda ti dukaan gadda berto tonta ti mootole haata ti hamaal haata ti ood guraasa ti ood dhisaasa ti maybu ahaa alaabta dhismada gadaasa ayuu nooc firgooyinjeena ka kooban dowladaas oonan lahakabaradaay kitaabo oo maybu ahaa sedadireen qasiidatu khayru nisaai ku mid ah saasoo kale kitaabka lamaad oo ku mid ahay shuruudu salaad kitaabka saddexaad oo ku mid ahay mansilatu salaad intaasba dowladii kitaabyada ka socday ku mid ahay bacdallaahi maynan mahadnagaane walaayada gobolka inkoreey sheekh abu jaafar yoonay ducaadkii walaayadeena degmada baydhabo waa mid ka mid ah silsiladaha dowlaadka uu maamulka wilaayada islaamiga ee baay uu u qabanayo dhinacyada kala duwan ee bulshada iyo hormuudkooda muhiimka ah si dhinac walba oo ka mid ah qaybaha dadka wax loogu siyaadiyo majaalkiisa wilaayada gedo ayaa soo gebagabaysay wejiga koowaad xamle dacwi ah oo ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas faafahinta warkaasi waxaa mar kale inoo haya walaalkeen cazam carfaata
xamladan oo ka bilaabatay degmooyinkai deegaanada wilaayada islaamiga gedo socotayna muddo bil ah kana faa'iidaysteen guud ahaan bulshada ku dhaqan degmooyinka wilaayada gedo ayaa waxaa gebagabada xafladda xiritaanka ay ka dhacday degmada celcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo waxaana munaasabada xiritaanka xamlada kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo culimodiin ugaasyo nabadoono iyo ganacsato ugu horeyn waxaa munaasabada xiritaanka xamlada ka hadlay sheekh maxamed bishaaro ka mid a culimo udiinka odayaasha gar casta iyo garmadowga haddaad kacdaan oo istaagtaan dhallinyarada waxbay fahmi meesha ay marka ka hagaagi karaan oy ka toosi karaan waa inaad jihaadka kusoo dabaashaan sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid a lajinada ay wilaayada u xil saartay xamlada xamlada ama buurinta ee magaceed wuxuu ahaa kun saqran min suquuri lmuslimiin waqaa'iban canhu bicudrin aw xikmatin walaa takun haalisan shicaarkeedan wuxuu ahaa yaa ayuha nabiyu xarid almu'miniina cala alqitaal lajnada walaayada ay ku dhawaaqday waxay ahaayeen saddex lajno ama saddex guddi ayay ahaayeen waxaa la maray dhammaan sideedda degmo ee gobolka uu ka kooban yahay degmo laga tagay ma jirto dhammaan waa la wada maray fawaa'id fara badana laga faa'iiday fawaa'ida laga faa'iiday maxaa ka mid ah yacni in la ogaado dareenka ummadda dareenka ummadda in la ogaado waxaana la ogaaday ummadda inay tahay ummad soo jeedo diyaar u ah in ay difaacaan kitaabkooda yacni meel kastoo la tago wariyaha kitaabka ilaahay difaacaya marka la yidhahdo dadka gacantay wada taagaayeen ayuu takbiirta qaadaya marka insha allahu tacaala yacni xikam fara badan murtiyo fara badan oo laga soo faa'iideyna way jirtaa ilaan soomaalidu waxay tiri nimaan dhul marin dhug iyo dhaaya ma leh marka fawaa'idda aad bay u fara badnaayeen xamlada marka insha allahu tacaala dadkii lasoo gaarsiiyey iyo dadka maanta yacni fadhiyo xafladeedaba ilaahay subxaana wa tacaala ha loogu dhowaado in ummadda lasii gaarsiiyo intay socotay xafladda ayaa waxaa halkaasi kelimad ka jeediyey afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga hegedo naqiib xasan cusmaan biixi guddigii taxriirka ku jiray ama boorinta bulshada ummadan soomaaliyeed ee reer gado khaasatan lejnadii shanta xibnood ahayd oo deegaamada buurdhuubo luuq doolow beled xaawo ceelwaaq ceelcadde degmooyinkaas iyo deegaamada hoos imaada maray maanta oo aan marayno taxriirkii asaga ahaa ikhtitaamkiisi iyo xiritaankiisii wixii aan soo marnay lasoo gudbiyey annagu ummadda meeshaas aan kusoo aragnay waxay ahayd ummad soo joodo dareen qabto inagu waxaan ku boorinaynaa dadka diinta allah sugaamo soo dhoweyn wax walba in lasii wadana waa boorin lahaa insha allahu tabaaraka wa tacaala ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga heegado sheekh luqmaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediya dardaarana kala duwan waxaana la ka rabaa waxay tahay saaxada maanta jirta in wax ka bedelno oo sidee baan wax ugu bedelaynaa ma isweydiinay waxaan wax ugu bedelaynaa yar yar iyo waaweyn waxaan u istaagaynaa kalaamullaahi rabbi alcaalamiin inaan dufaacna aan u istaagaynaa saasaan ku xisoobaynaa macnaha ganacsato waayeel dhallinyaro dhammaan waxaan u istaagaynaa kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala inaan dufaacno odayaashana waxaanu ka rajaynaynaa in ay noqdaan dad qudwo ah ummadoodana waxa weeyaan kitaabka ilaahi ku hogaamiyo ayagana waxa weeyaan janno sida ilaahi subxaana wa tacaala ugu raadsado ummadaana ay noqoto ummatul jihaad inay noqoto ilahi baan weydiinayna subxana wa tacaala xamladan ayaa waxaa si weyn uga faa'iidaystay guud ahaan bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga gedo iyadoona xamladan wejigeedii koowaad lagu soo gebagabeeyey qaar ka mid a wilaayaadka islaamiga ah sargaal ka tirsanaa murtadiinta ayaa isagoo toobadkeen ah isku soo dhiibay wilaayada bakoola warkaasi waxaa mar kale inoo soo ambaqaadaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan
muddo toban sano ah ayuu ku jiray maleeshiyaadka murtadiinta wuxuuna kasoo howlgalay magaalooyin badan oo ay ka mid yihiin xudur muqdisho iyo qaar ka mida degmooyinka cadowga uu haysta ee shabeellada hoose wuxuu ka sheekeeyey dagaallo uu ka qayb galay oo ka dhacay owdheeg leh bariireh iyo sabiid oo ka wada tirsan wilaayada shabeellada hoose isagoona sheegay in dagaaladaasi ay ahaayeen kuwo dharbaaxa culus lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka riddada wuxuu si gaara uga tirsanaa maleeshiyaadkii lagu soo tababaray dalka eliteria ee loogu magacdaray waxaa loogu yeero ilaalo qaran wuxuuna sargaal toosa noqday sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii ninkan aan ka sheekeynayo waa ibraahim xasan taakow oo ahaa sargaal muddo toban sano ah ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada waxaa isagoo taa'iba lagu soo bandhigay degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool markii towbada loo qabtay kadib ayuuna wareysi gaara siiyey idaacadda islaamiga andalus magaagay ibraahim xasan taakow ilaree faylaha alxamdulilah hadde maxa kutabay nambar konton maisarey koy wadankii ka oo walaalaha iyo hantay taytaale ni ambahu hundurminu ku dheriwalay hambay muddo mayka tirsanaa toban sana lamada kun tomiyo afartii anta dhiborka gali muddo hadde toban sana ku tirsana mayka shaqeeyayin xamar heryaalka ee goordan ee kuliyidda yaa ka shaqeeyay shagadayna hadda may hayteeyin shabeellada hoose dagaaladii oo hadda dhiyaayin mayna gobsadeen awdheegle sabiib iyo beriire dagaaladayna ka jarni militari oo ciidankii kukooy elatare laaraawo ilaal qaran yaa kasasanay dadyaday hadeglihay lamada kuntum ilitiya hadegdan qaadadii ilaa hadda hadegtaasa haaysadii hadegtiina uskuku meeliya waxaas kukudhaafi waana hakutabi isagoo hadalkiisa sii wato ayuu sargaalkan ka sheekeeyey dagaalkii ugu naxdinta badnaa ee uu ka qayb galay intii uu ku jiray safka riddada wallaahi bilaahi may oo engaa qirmanaatay hoobiyaagu maalintii awdhilu qabsaay nahriitoori labaatan inshan hab hoobiyani dhii inta koo qudhiyaw inta koo qudhiyaw maantaas yaba geekaasaa yaa inka yaa badanay meelin moraal miyaalin meel oo ma aragne lukushar horaw lahayd war hobiyaay hadhii inta ka dhiyay inta ka dhiyay inta ka dhiyay moraal ma jarin beeliyada meel oo lukushal tabay nanka shalay leeli jarti ku tabaasu ki masuulku ku hay ku hooraasu ki hadda baad la fadhi habdiyada habadka dhiida ku hooraasu meelaas meel oo moraal leh mahan meel ka shal horaw hayd oo lukushal tabaw hayd waxaa jirta maahmaah soomaaliyeed oo odhanaysa ninkii dab ku gubtaa dambaska ka cararo waxa uu la hadlay dhallinyarada weli u haqaltaagaysa inay ku biirto safka riddada isagoona siiyey talooyin dhaxalgal ah meesha raadka siiyay inii nan kasta oo hadda waddanshii shoogu inii bartiis dhagado hoolaashii dhagado isoo qur iye gurigii ada aada iyo aa ka kiinala meelkiin dhaanta inin lahanlay ummadda soomaaliya in sheegeen taadleynaka in sheegee meelkada iniisan inkabana waddankiin roogdaan isoo hor itiin waddankiin isroogdaan in sheegee ummadaasna ummadlay oo dayda la biyaw la fasaadiyaw boorbaleen u been alkii sheegaw boorbaleenka beente annakan oo dadka qaadni eta waan walba ku jirna eta wuxuu si gaar ah baaq toobadkeenna ugu diray maleeshiyaadka ku jira safka cadowga oo qoriga u wato la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta isagoona ugu dambeyn faahfaahin ka bixiyey sida loo soo dhoweeyey markii uu soo gaaray deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ee bakool may baaqanka dareeye inii nankasta sa'anna maskaaday ku hali inii yoon ku halaan waddankii shoohan nagadan nabadii aafimaadka jiifaan ini dantiyo ini dan'ate lee ogaadaan yaa baaqanka dare may lahayn dhawaay si sharafle wanaagle waa isugaay ilaa kontaroolka kora ilaa gudaa waa isugaay intay haafadda ilkajeeye la ari baawara liinshaani baawara liigaadi meel al meel anfadaa ilajeey ilaa hadda dhatiyo hadda migi inta kuhayn baawara liinshaani caafimaad wijifayle lahay dhawaay alxamdulilah arshukulawaar maanta may dareemo haya fur'ad iyo kalsoonna sargaalkan taa'ibka ah ee lagu soo bandhigay degmada tieglow ayaa ku biiraya tiro taa'ibiin ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey sida tusbax la furay oo kale ugu soo qulqulayay wilaayada islaamiga ee bakool kuwaasoo wilaayada ay u samaysay soo dhoweyn iyo dib u dejin heer sare ah kadib markii ay dib ugu soo laabteen diintoodii ay markii hore ka xuubsiibteen mahadsanid abu xasaan warkii duurnimo ee maantana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu